hadda fiiriya taswiirta sideedaad daadka dabadii nuux iyo farcankiisii waa aad bay u bateen oo farcankiisii ama dadkani ma aanay jecleen ilaah sidii nuux oo kale oo waxay dhammaantood ku wada hadlayeen af keliyata oo waxay dhiseen guri gurigana waxay ka dhiseen munaarad dheer si ay markaasi samada u gaadhaan oo waxa ay doonayeen in ay magac weyn ay helaan oo haddii dad keliyata ay ku wada hadlaan af keliyata oo sidan ay sameeyaan oo wax walba oo markaasi ay doonaan in ay sameeyaan suurtagal bay u ahaan doontaa oo ilaah markaasi waxa uu yidhi kaalaya oo aynu kala luminoo dadkan afkooda keliyata leh oo markaas ayuu ilaah afkoodii kala qaybiyey si markaasi aanay isku fahmin oo ay isku afgaran waayaan oo tanna waxa ay dadkii ka dhigtay inay u suurtoobi weydo inay shaqadii si wadaan waayo waa isfahmi waayeen munaaraddii dheeraydna waa ay joojiyeen oo qololiba waxay raacday qoladii markaasi ay fahmaysay afkeeda oo kooxo ayay u kala baxeen oo dunida ku faafeen taswiirtan sideedaad waxaad arkaysaa sida ay dadku isku afgaran laayihiin ee midba mid kale uu afgaran laayahay oo meesha tan waxaa lagu magacaabaa beebel oo macnaheedu tahay is-afgaran waa waxaa laga yaabaa saaxiib inaad aad u yaabsan tahay waxay dunidu ay u xun tahay oo dadku ay dembiga ugu nool yihiin oo ay dunida sidatan ugu xun tahay
haa taasi oo kale waan ka fikirayay muxuu ilaahay u joojin waayo waxaan haddii uu yahay mid dunida xukumaya haa saaxiib ilaah waa uu karaa inuu dunidao dhan maamulo laakiinse ogsoonow in fikirkeennu aanu xagga ilaah waxba ka ahayn waxaa laga yaabaa in aan idhaahno haa ilaah muxuu sidan u samayn waayey waayo sidan ayaa fiican laakiinse ogsoonow sidaasi ma fiicna maa malehe waayo ilaahtiisii ma ahe waayo anigu garan maayo waxa dadku ay isku laynayaan abaaruhu u dhacayaan waayo waxaan garan karayaa oo keliyata wax yar oo ku saabsan ilaah laakiin ilaah waa ogyahay waxa waxyaalahan dhani oo u dhacayaan ilaa bilowgii ilaa hadda oo saaxiibkaygiiyow ha iloobin in bini'aadamku ama ninku yahay kan waxaan oo dhan abuuray maxaa saaxiib bilaabaa ama keena dagaallada iyo abaaraha
waxaan u malaynayaa in ay keenaan kuba lacagta doonaya ama magaca doonaya isla waaweyn
dhegaysa hadda kitaabkii nebi suleymaan ee wacdiyada cutubkiisa shanaad aayadda tobanaad oo leh kii lacag jecelu lacag kama dhargi doono oo kii maal badan jeceluna faa'iido kama dhargi doono taasi waa waxaan waxba tar ahayn